أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinkugu heynana waxaa ka mid ah askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose weerarho kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarinta ganacsiga ayaa magaalada buurdhuxnle ugu soo gabagaboobay mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo ganacsatada magaaladaasi wiil dhallinyaro ah ayaa awowgiis hooyadiis dhalay ku dilay magaalada muqdisho iyadoona dhacdadaasi ay si aad ah uga argagaxeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan deegaanka towlo barwaaqe ee wilaayada gadow ayaa ka faa'iidaystay howlo adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada ka sameeyey deegaankaasi muslimiinta ku dhaqan dalka maraykanka ayaa si aad ah uga carooday dil dowladda saliibiyadda maraykanka kula dhaqaaqday sheekh muslim ahaa يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
qodobadii warka ugu doorkaroonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakhtiya dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka shalambood oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose inta la xaqiijiyey bakhtigu waa saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa laba askari oo isla kufaarta afrikaanta waxaana bakhtiyada iyo dhaawacyada xerada ka daabushay diyaarad herokobtar ah sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta oo sii gelayay xerada kufaarta ee deegaanka bulomareer qaraxa ayaana haleelay gaari gaashaaman isagoona halkaasi ku burburay shan askari oo kufaarta afrikaanta ayaana bakhtiya dhaawac ku noqday isla gudaha degmada bulomareer howlgal qorshaysan oo xalay mujaahidiintu ka fuliyeen waxay ku dileen sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray ciilow abuukar kaasi oo murtadiinta u qaabilsanaa in lacagaha baadda ka qaado suuqa qudaarta ee degmada bulomareer dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortegay kolonyo murtadiin ah oo ka baxay magaalada kismaayo kuwaasi oo doonayay inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan deegaanka kaamajaroon ee hoostaga magaalada kismaayo dagaal culus kadib murtadiinta iyagoo dusha loo saariyey khasaare kala duwan ayay carareen dibna ugu laabteen magaalada kismaayo bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta calmashruuc ee degmada qansax dheere kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay arrimaha ganacsiga ayaa magaalada buurdhuxnle ugu soo gabagaboobay mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo ganacsatada magaaladaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya waxa uu ahaa kulan muhiim ah oo dhex maray wilaayada bakool iyo ganacsatada magaalada buurdhuxunle kaas oo muddadii uu socday lagu gorfeeyey arrimo lagu horumarinayo ganacsiga magaalada kulanka dhex maray ganacsatada magaalada buurdhuxunle iyo wilaayada bakool ayaa sidoo kale intii uu socday ganacsatadu waxay ku doorteen guddoomiye wilaayada bakool ayaana ku bogaadisay ganacsatada hoggaanka ay samaysteen sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool oo kulanka goobjoog ahaa ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysay dardaarmaw may ku mid aha aadaabta qofka muslimka ee ganacsiga lagu baahanya dhaqanka lagu fado mayo min aadaab altaajir qofka maana muslimka ee ganacsiga eh aadaabta iyo dhaqanka lagu fado may ku mid ah oo shareecadan amar kow alcadlu walixsaan cadaalad iyo samafal lamadaas lagu baahanya ilaahayna qur-aankan amar ogda in allah yaamuru bilcadli walixsaan wakhaasatan ganacsatada walku fade wadaadkun laro imaamu alghazali abu xamidun alghazali way bale waqad amara allahu tacaala bilcadli walixsaani jamiican ixsaanka samafalka iyo cadaaladda ummaddo dhan ba ilaahay amari markaasaa ma erhay waalcadlu sababu najaati faqad wahuwa yajrii min atujaari majra ra'silmaal cadaaladda may baan ka dhikantaa ganacsatada ra'sulmaalsha oo galo ixsaankii oo samafalkana suna may ka dhikanyaa ganacsatada ribixii iyo faa'iididii marka ribaxgan waa la baahan yahay raasul maalkan waa la baahan yahay in la ilaaliyo ma lamaadaas marka ma ilaa mashal maarmayaan qofka haddii u saar cadaaladaas ka dadaale ihsaanka iyo samafalka in dadka muslimiinta masaakiinta wala siiyo lagu wargabo ma ila raay ihsaan la suubiyona iyana marka ma ila raay isku dhaafe kumaarame ho badarta lan faa'iido ban galaana raasul maal sheelay ilaal saanagaas marka lamada waa la baahan yahay ma ay gabagabay insha Allah taala waxyaabo mahduuraad ilaahay xaram ma jaraan ma mumkin mamnuuc yahay isku dhaafooy sida may kumada badaa'ada dhiiday oo expireka ah oo meel la raayo umtalka suuqow bidqabki caafimaadkii umudi sharci islaamku la ilaaliyo sokumada dadka caafimaad oo la ilaaliyo ganacsi raashin la qobadi badaayada oo dhiidi banaanku laga gubaay waa iidan in dhibaas macna jazaakum allah khairan salaadaha awqaad salaad jamaacada magaalooyinka in la hiro walaan adinyu fuqahadan ku hadlaayaan salaadoo bila aadam meel la raayo may waa in ganacsi isku dhajarto khaasatan yoomul jumca iyo maalmo kale lamid la meel la raayo saxme hoob la aadam masaajida ganacsatada in la amiro xiliyada aadaanka xiliyada salaada tukaan furan in jarna dadaalkan insha Allah taala la malaabo jazaakum Allah khairan taas dardaaranka gabagabayaan sidoo kale waxaa dhankiisa kelimad la siiyay gudoomiyaha cusub ee ay doorteen ganacsatada isagoona ballan qaaday in ganacsatada uu si hufan kala shaqeyn doono howlihii loo igmaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu antii unaha ka jarnay dowradii iyo intii kale qabanqaabadii ganacsiga anilin hela maamul waqti dheer iyo dadaal badan kabacdi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may ka guulaysnay inuuna helna maamul gudoomiye iyo xubnaashay lama qof kale ku kooban oo adiliska dara sidiska ah kubacda golo shuura oo marjaa ah walaagi mayla raayis iyo ha ku daalan laha kala nagadaw una haddii un inan reer buur dhuxunla mayba diyaaran anaa ganacsatada reer buur dhuxunla anoo afjo ka hadalaw gudoomiyihii ganacsatada may diyaaran anaa anisa akhlaaqiyaysan toosan ganacsigayna iyo horumarka magaalada ka wada shaqeyn unoo kala shaqeeyana walaayada islaami may diyaaran ahaa haddii atin reer buur dhuxunla ganacsatada anisa lilaahi asiin kala shaqeey walaa isin litin hasiin qaada walaa lisinka leylna siin uqaada wilaayadana tan iyaa la socdaas may kale si gooni aan sheegay wilaayada la socodsiiyey magaalada magaalo wiingu magaalo populationgu magaalo meel aray bileeringu magaalo meel badan lagu maamulow aniga ka talata in magaaladan horumar shee sidii ka horumar fadi weydida may kale mar lamaad imar saddexsan lahaa iska duubanaaneen gabagabadii xubno ka mid ah ganacsatada oo kulanka soo xaadiray ayaa dhankooda si weyn u soo dhaweeyey kulanka ay la qaateen wilaayada iyagoona sheegay inay garab istaagi doonaan hogaanka ay doorteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mowduugee kantaliyan fadhi barnaamijkii guddiin samayti ganacsadii reer buur ruxunla way lahaa walaalogii hooliya ka shaqeeyeen jazaakum allahu khayr ilaahay seen ku abaalmaray walaalogii hooliya oo ka shaqeeyay waybu ahaa maamulkii wilaayada islaamiga bokool ngwenyi waalije jazaakum allahu khayr arantangaysan ku shaqaytan eediyadan mahasantin waybu ahaa dadka inta iska duubnaadan wada shaqe ن weldhadan waybu aha aran diinta islaamka dad farti iyo tafarug iyona tayo saltabkan waybu aha umur shaydaan haji ku haatiyo jazakum allahu khayran taasa irfadi bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillah ilaahay aan ka mahadsan mahadlaan koobo korn sanimadaas binaan aan koobo korn oo kale ee barnaamijkan iska kooy maybu aha anilin soobi ganacsatadi nidaam oo jadwalaysan maybu ah oo raalle liska kiciyey runtii eeda linka guulaysada ilaahay daan fududaay gudoomiyaha ganacsatada maxamed masaliid runtii garab sheen insha allahu tacaala garabka allihii gala towfiiqda allihii ka waafajiyey qofka hogaanka hoobas wanaagsanaa dadka dhan wanaagsanaadaa ilaahay adin lan wanaagsankihi weela ilaahay idin sheegay garabkaayana runtii waalaga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan eeda eedan mahadsanyi wilaayada bakool ayaa muddooyinkii dambe sii kordhisay kulamada wadatashiga ee ay la qaadanayso indheergaradka ganacsatada iyo culimada kuwaas oo sare loogu qaadayay wacyiga iyo garaadka bulshada macsanid cabdiqani wiil dhallinyaro ah ayaa awowgii sooyadiis dhalay ku dilay magaalada muqdisho iyadoona dhacdadaasi ay si aad ah uga argagaxeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkaas inoo haya marka allahu mustacaan odaygii waa lala ardi waxaa loo qaaday isbitaala loo qaaday marka hadda waxaa la soo sheegay inuu geeriyoodayaa lasoo sheegay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka naxdinta leh ee ka dhacaya degmooyinka iyo xaafadaha muqdisho kuwaasoo midba midka kale uu ka daran yahay arrintan ayaa timid kadib markii ummadda inteeda badan ay ka dheeraadeen ku-dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana ay ku dabafeeleen gaalo iyo murtadiin dadka ku xukumaya diinna oga dhigaya qawaaniin iyo dastuur laga soo minguuriyey gaalada wararka naga soo gaaraya magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaan degmada waaberi ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhacday arrin naxdin leh kadib markii wiil uu midi ku dilay oday awow u ahaa odayga tooreyda lagu dilay waxaa lagu magacaabi jiray maxamed nuur waana toddobaatan jir dhowaan ka yimid waddanka holand ee yurub wiil uu awow u yahay oo ay dhashay gabadhiisa ayaa la sheegay inuu dhowr midi ah ku dhuftay sidaana uu ku geeriyooday odaygan ilaa iyo hadda lama ogo waxa salka ay ku haysa dhacdadan qaar ka mida dadka dariska ah ayaana warbaahinta sidan u sheegay walaa horta xaafadda wax ka dhaca horta wax oo dadkii dhan ay ku naxeen waaye ma- qof filinaysana ma lahan saaka waa hurdaayey hurdadaan ka soo kacnay xaafaddo buuqa aan ku soo kacnay markii bannaanka aan imaanane qofkii oo dhaawac oo isbitaal loo sii wado besan aan aragnay inta kale gudihii ka dhaceen wax gudaha ka dhaco ah dhacdu dhacda aan maqalnay malaha anaga waa joognay joogitaankiinaad gudahan ku jirnay aan ku dhahay waa soo baxnay ninkii oo isbitaal loo sii wado aan arknay usaam waa fiicnaay haddii oo micnaha qof oo hadda oo isdhaayo male ninkaasaa wax halaynaayo qof hadda ku fikiraayo male ninkaasaa wax samaynaayo ma lahan laakiin micnaha qadartiina waa iska qoran tahay weligee xitaa ma ku fikirin ninkaana waa diiqoo dilaa xitaa ma isdheyna ani odaygu la dila abkoowo u yahay abkoogiis waaye wiil iyo waalidkiis waaye waxay isgaarsiinaya cid isdheysana ma laha marka wax walba qadarta allah ka weyn wax walbana qadarta allay ku dhaceen wallaahi mindi waano maame qofka asoo dhaawac oo lasii wado basaan ark wax kale ma arkin wallaahi markii saas isbitaalka loo geeyey aftar soddon daqiiq kadib waa dhintaya lasoo dhahay haa xaafadda waa lasoo baxay wallaahi dhowr meel miya waa mindida ay ka gaartaa maqle dhowr meel waaye adii mala tiri kara xitaa odayga anaga diriskeennu ahaa marka allah u naxariista saakidii een, hore marka ah, haddana waxaan ku soo toosnay odaygii oo la dilay oo dhiigbaxaayo iyo marka sidii noola sheegay marka wiilkii yarka awowga uu u yahay ah, cunuga marka een, ah, tooriin ku dhiftay marka allahu mustacaan odaygii waa lala arday waxaa loo qaaday isbitaala loo qaaday marka hadda waxaa la soo sheegay inuu geeriyoodiyaa la soo sheegay maya canuga ma waalneen een, waali kuma ogen anaga kole wixii hoose adoo jira ma sheegi karno laakiinse een, yarka yar iska deganow ahaa suu ee, dukaanka markuu kasoo adeegayo masaajidkiisuu iska aadaayey marka ma ma naqaan se- kole see wax u jiraan ma naqaano een, ilaa allahu mustacaan laakiin een, saakii dhacdadaasaa dhacday odayga nin fiican oo ahay maasha allah diris fiican oo ahay diris qofkaasoo kale mama la helaayaba qofkaasoo kale waa beri maba ka soo baxayba nin iska waxuu ahay ahlusalaad ah gurigiisa uu iska galay uu iska baxay uu iska galay uu iska baxay maasha allah marka een, waa iska qorneyd qadirtaa iska qorneyd dilka waxaa loo adeegsaday tooriye tooriye mindiyaa loo adeegsaday dhacdooyinka noocan oo kale ah muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku soo badanayeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsaned abu xasaan bulshada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gadow ayaa ka faa'iidaystay howlo adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada ka sameeyey deegaankaasi xasaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga gado ayaa daawaqiimin ka sameeyey deegaanka tulobarwaaqo kaasoo baaritaan u sameeyey bulshada deegaanka oo ay si weyn looga faa'iidaysteen qaar ka mida bulshada deegaanka tulobarwaaqo ee baaritaanka caafimaad loo sameeyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta gaaladana habaaray waxaan joogaa tuulo barwaaqo waxaa maanta dawo noo qaybinayo ilaahay baa ku mahadsan maktabka caafimaadka walaayada gobolka gado alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waxaa isugu yimid meeshaan dad ka badan boqol iyo konton qof ilaahay subxaana watacaala ha ka ajar siiyo waxayna soo gaarsiiyeen walaalahana u ajar iyo xasanaadna allah ha ka siiyo annagana allah nagu caafiyo alxamdu lilah